runtii kalfadhigan wuxuu noogu furmay si farxad iyo guul leh waxaanan rajaynaynaa in ajandaha u yaalla baarlamaanka inuu ku dhammaysan doono si qurux badan oo aan la soo koobi karin madaxweynuhu waa mahadsan yahay war qurux badan buu noo sheegay wax aan la soo koobi karin buu noo akhriyey waan ka sugaynaa inuu intaa dhammeeyo waana waajibaad saaran wey oo dastuuriya waana waajibaad dastuuriya oo saaran waxaan u sheegayaa dadka reer puntland inay garab istaagaan ciidamada inay garab istaagaan dowladdooda inay garab istaagaan wax kasta oo suurto gelin kara in dib loogu soo celiyo gobollada maqan waxaan rajaynayaa inay dib u soo noqon doonaan haddii aan la idmo marka laga yimaado difaac puntland iyo khudbadii madaxweynaha muddo muddaxileedkii baarlamaanka iyo dowladda ayaa soo dhowaaday waana sanadkii u dambeeyey ee dowladda tuhuma ayaa jira shacabka isweydiinaya doorashada soo socota seebay noqon doontaa maxaa looga hadli doonaa kalfadhigan aad baa loogu hanwen yahay maxaad bulshada puntland aad ku warla
horta bulshada puntland waxaan u sheegayaa puntland waxay leedahay dastuur waxaa lagu hagaa shuruuc ay leedahay puntland hadda wax shuruucdaa dhaafsiisan annagu dee ma garanaya meeshay ka imaan karaan ma fahmi karaan u meelay ka imaanayaan madaxweynuhu ma sheegan waxbaa laygu darayaa mana soo istaagin meeluu ka yidhina ma ana arag markuu yidhaahdo markaasaa annagu hadal nooga furan yahay amaa wax ka dhihi karnaa laakiinse waa hadalka suuqaannu ka maqalnaa waxay ku qurux badnaan lahayn madaxweynuhunu asaga afkiisa aannu ka maqalno markaa kabacdi aannu wax nidhaahno laakiinse waxaan kuu sheegayaa puntland waxay leedahay dastuur waxay leedahay haddii alla idmaayo shuruuc dalka lagu hago taasaana waajib ah in la fuliyo oo siday tahay loo dabaqo ma aha wax suuqa lagaga sheekaysto ma aha wax maaragta magaalooyinka meelaha laga yidhaahdo waxaan ka dhowraynaa marka madaxweynuhu mudduu lahaa muddadiisii lama gaarin waxaan la gaarinna inaan haddeer ka sii hadlaahe inaan hadda ka hadla inaan hadda ka hadlaa waxaan la gaarinna haddee iima furna midda kale haddii madaxweynuhu isagu uu soo bandhigto markaas aragtideeda waxbaan ka dhihi karaa laakiin haddeertaan hadal kutiri kuteen ah oo suuqa maraya dee xoogaa waxaad mooddaa inaanan markaas tilaabo aanan ka sheegi karin markaa bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu calaa sayidi almursaliin wa aalihi wa asxaabihi waman tabaa biaxsaan ilaa yowmidiin maadaama kalfadhiga afartookeed maanta uu furmay ajandaha looga hadlayo inkastoo aan la shaacin haddana dadku way isweydiinayaan kalfadhigan iyo waxa looga hadlayo maadaama dalku dagaal uu ku jiro arrimo badan ay jiraan xilliga doorasho ay soo dhowaatay bal adiga aragtidaada oda shacabka la hadlaya maadaama dadku shacabku ay aad u warsugayaan bal u faahfaahi wallaahi anigu arrintaas waxaan xasuustaa lixdan iyo afartii markii dagaalka etoobiya iyo soomaaliya uu socday cabdirashiidoo ra'iisul wasaarahabaa yaa kelimow wakhtigaas yidhi wuxuu yidhi midigtana doorashadan ku gelaynaa bidixdana waxaannu ku difaacaynaa dalka markaa doorashana waa socotay baalka la yidhaahdo dagaalna waa socday xuduudka soomaaliya iyo etoobiya aniga booskiiba iga joogtaa midigtana doorashada lagu gelayaa bidixdana dalkaa lagu difaacaya haddee maanta qof kasta oo qaangaara ama waxgarada oo puntland jooga kama qarsoona duruufaha jira puntland dhulkeedii baa lagu haystaa gobolladeedii baa lagu haystaa waxaa la leeyahay baalka la yidhaahdo dhul baa ingiriisna siiyey dhulkaa dee dadka ilaahay baa ku beeray oo qoloba meel ku beeray ingiriis iyo talyaani iyo faransiis iyo waxaasu waa isticmaar joogay ahaayeen haddee qolada hargeysa hadday yidhahaan dhulka waxaana siiyey ingiriis annagana waxaannu leenahay ilaahay baa nagu beeray oo na siiyey intaasaan leh